barnaamij lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar si dhiirigelin loogu sameeyo horu socodka ganacsigooda madaxa shirkadda ammaana ee magaalada beledweyne xasan ibraahin ayaa faahfaahin ka bixiyey maalgelintana loo sameynayo ganacsatadaani yaryar ee ku sugan magaalada beledweyne
intaa kadib walaalihii aan dalbannay oo na ajiibay inay nagala soo qaybgalaan xafladdan ayagana waa u mahad celinaynaa sidii ay noo aqbaleen oy noo ajiibeen micnaha ay xambaarsan tahay xafladdanne horeyna waa looga hadlay qof kasta oo goobta joogtaa huna kolba waa haysataa boorkeeda anoo ku hadlaya magaca ammaana guruub ee gobolka hiiraan waxaa shirka nagala qaybgalayo marti kale oo ammaana guruub soomaaliya ka timid shirkeennuna wuxuu daaran yahay sida aada boorarka aada ku arkaysaan ama daahfurkii hore ee weliba ahaa dhinaca kale mas-uuliyiin ka socday rugta ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa u mahad celiyay bangiga ammaana waxa ayna ganacsato yaryar ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan maalgelinta loo sameynayo
sidaan ka warqabno magaalada beledweyne waa magaalo dabcan ganacsi haddana sida ay magaalada maarta dhaqaalaheedii ganacsigeeda u yahay uma taakulayso ama ma helaan ganacsada yar fursado ee lagu kobcinayo ama loogu taakulaynayo way ku yar tahay saas ajligeed marka waxaan ku bogaadinaynaa mar koowaad iyo mar labaad ammaana sida maaragta ay u soo kordhiyeen ay u soo agaasimeen dabcan u soo daadejiyeen ama qorshahaas ay ugu hirgeliyeen ay go'aansadeen ay u soo bandhigeen waan kaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa dabcan inuu noqdo mid hirgalo ganacsatada yaroo badan ay ka faa'iidaysan doonto hadduu ilaa yidhaah waxaa kaloon u mahad celinaynaa shirkadda ammaana oo xafladdan qiimaha badan maanta ku daahfurayso adeegyadeeda adeeg ka mida oo la yidhaahdo micro financy micro financy macnihiisa haddii aan wax yar idinkaga sheego waa kelimad ingiriisa laakiin macnaheedu yahay maalgelinta ganacsatada yaryarka ah ganacsatada dabaqadda hoose in kor loo soo qaado maalgelin yaryar la siiyo
maalgelintan loo sameynayo ganacsatadan yaryar ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ujeedadeedu tahay dhiirigelin iyo hor u socodda loo sameynayo ganacsigooda si ay sare u sii qaadaan